dhowaada waraysi aanu la yeelanay taliyaha ciidanka birmadka dowlad goboleedka puntland gaashaanle dhexe cabdirasaaq maxamuud gantaal waxaana qaaday anigoo cabdirashiid maxamed daayira
waxaa anagu u nimid nabadgelyada sugidda ammaanka sidaad ogsoon tihiin waxaanu qabanay shir ballaaran oo ay ka soo qaybgaleen saraakiil badan sida taliya xigeenka ciidanka booliiska lagu qabtay degmada qardho shirkaas wuxuu saldhigiisu ahaa sugidda ammaanka jidadka jidka dheer ee isku xiraa ilaa garoowe qardho sidoo kale kan dheer ee boosaaso ilaa qardho magaalada qardhood gudaheeda sidoo kale kicinta canshuurta dowladda hoose iyo tan dowladda dhexeba dhammaan gobolka karkaar gaar ahaan waxaanu shaqada ka wadnay xarunta gobolka karkaar ee degmada qardho muddo haddeer sagaal iyo toban casha ah shaqadaas way socotay in badan oo isbedela waad aragtay maalmaanaya haddii ammaanka noqoto maxaabiis badan oo kuwa wadooyinka istaagi diray ah iyo kuwo magaalada gudaheeda qalalaas ka waday ammaanka u xun intaba ilaa waxay maraysaa maxaabiista hadda aanu gudbinay saddex iyo labaatan tiro saddex iyo labaatan ah haddana waxaan filaynaa dadka liiska noogu qornaa oo awalna loo soo gudbiyey oo dembiyada faallagaransaha ee noocee donan ha ahaadeen ama dembi culus ha ahaado ama dembiyadatan iska fudfudud ha ahaadeene dadkaanu haysanin hadda wax yar baan noo dhiman iyagana insha allah waxaan rajaynaynaa inaan asbuucan gudihiisa aanu qaban doonno
gobolka waxyaabaha ugu badan sida maalinta dheed laga hadlayay waxaa ugu muhiimsanayd waxay isbaarooyinka waddada la dhigto oo dhalinyaro hubaysan ay badan u dhigtaan qaadka marka maxaa isbeddela oo aad keenteen intii aad magaalada joogteen sideese u howlgeliseen oo aad u yarayseen awood cankeya baad isticmaasheen sideese wax u maarayseen intii aad joogteen gobolkeeda
magaalada waxayna tahay idinka muuqdaa ciidanka had iyo goor howlgalka ka sameeya waddada dheer si joogto ah baa muddadaa loo maraayey oo loo kontaroolaya jidadka nasiib wanaag badankood dadkii waddooyinka istaagi jiray waanu qabannay asbuuci horeba ilaahay waa nagu guuleeyey hadda ma jirto wax wadda ah ama dhagax dhigasho ha ahaato badanaana waxa ay ku salaysneed wadda dhagax dhigashadaasu qaadka waxa la yidhaahdo oo xilliyada gaarka oo la yaqaan soo mara wixii ka dambeeya labaiyo tobanka duhurnimo ilaa afarta galabnimo inta udhexaysa waddooyinka xagga kan boosaaso haddii ay noqoto iyo xagga kan hadday noqoto garoowe hadda waxaan u malaynayaa haddee dadku waxa weeye waa ka war hayaan badankood ilaa dad gaaraya dhowr iyo toban baa halkaa lagu soo qabtay tirada saddex laatanku aan kuu sheegayo inta kalena waxaa lagu qabtay magaalada tan qardhood gudaheeda kuwo markay maqleen ciidamaha yimi ka gabaday ha ahaadeen oo mataqan xaafadaha isiri magaaladiina iska jooga waxay aamineen in ciidamadu marna imanaya marna tegayaan marka waxay door bideen inay maalmaha ciidanku ay joogaan oberethonka lagu jiro ciidamo magaalada waa ay joogaan saldhiga qardhood waa laga shaqeeyaa laakiin had iyo goor waxay ka faa'idaystaan xilliga aan waddooyinka la aadin inay isbaarooyinka dhigtaan waxaan marka qorshaynay cid kasta oo waddada taqaan sida loo galo ama qaadadka loogu galo magaalooyinka gudahoodaan ka qabanay iyagoo jooga kuwo waxaan kasoo qabanay baadiyaha iyagoo mataqaanaa reerayow baadiye wax noocaas iskala jiro raba inay gabadaan marka ma jirayso anagu inaan mataqaanaa samayno inaan waddada un ugaarsanno ama se aan eegno xilliga la dhiganayo laakiin dadka caadaystay inay waddooyinka jaraan ama xilliga qaadadka ay isbaarooyin dhigtaan waxaan go-aan ah in laga qabto meel kasta ay joogaan laguna tago sidaas weeye taliya yana waxaa ka mid a waxyaaba u timaadeen dardargerinta cashuuraha oo ahaa waxyaabihii maalinta dhoweed kulankiina aad uga hadlayseen marka arrimaha cashuuraha marka la eego iyaga maxaad ka qabateen intaad hadda joogteen
run ahaantii cashuurtu saddexda cashuur horeba xagga dowladaha hoose way ka bilowmatay ciidankuna waa la howlgalay si culus way jirtay maalmihii hore xoogaa buuqbuuq dad ka hadlay laakiin hadda way socotaa waana la qaadaa cashuurta si habban bayna u socotaa dadka magaalada jooga hadday noqoto ganacsatada waaweyn iyo hadday noqoto kuwan dukaamada yarar haysta noocii donaanba ha ahaadeen cashuurta waa la baxshaa
waxaa soo baxay maalmihii ugu dambeeyay warar sheegayeen ciidankii birmadka ee joogay qardho iyana la kala diray oo xitaa intii hadda maamulka madaxweyne cabdiraxmaan maxamed faroole uu hogaanka u qabtay aanay jirin ciidamo isku nidaamsan oo gobolka jiray iyaga arrimaha maxaad ka qabateen maxaas isgu dubirdanse howlihii tababarada ciidamadasu halkee bay marayaan marka la eego ciidamada birmadka halkaa igu celi maxaa tahay ciidamaha
waxaa jiray in la yidhi ciidamadii birmadka ee qardha joogay ma ay waa kala daateen oo arrimo mushahar iyo waxyaabahaasaa jiray marka arrimaha maxaa ka jira malaha ciidan kalaa maqashay ma ahane ciidanka birmadku ma kala daadan ciidan keliya ee puntland sida ay mobilaysadka uga shaqeeya meel kastana ka howlgala weeye wax mushaharooyinkooda ku salaysan oo buuqa yimina ma ayn jiraan keliya waxaan hadda taaban karaa xilligii ay dhacday dhimista ciidamada tiro la dhimay wey jidhaa ciidanka birmadka tiradaasna hadda annagaa gudbinay tiro laiska gooyey ama se si khaldan ku go'day mayan iyadana buuqkama iman waxaa keliya uu jira dad naafooyin iyo dhimashooyin ah iyadana xuquuqdooda meel baa la saaray oo waxaa loo magacaabay agaasimaha waxda naafada iyo dhimashada marka halkaas aad ka tiri waxbaa kala daadsanaa annagu wax kala daadsan ma aanaan ogeyn mana aanaan maqalnamana soo marin magaalada qardhoonna booliiska joogaa ama se u qoran waa saldhiga haddii la eego waa soddon tiradoodu noocii doonaan isugu jireene had iyo goor kuma filna tirada haddeer dhimaysta loogu reebay oo hadda ka shaqaysa iyo baaxadda magaalada iyo deegaanka ay mataqaanaa ku fadhido shaqada ay ka howlgashaa ee la eg tahay sidaa laajligeed annagu xoojin baanu ciidanka u keennay ciidan birmadkaa waa jira saldhigiisa xarunta weyn ee fadhigooda koowaad ee taliskooda ahi waa xorgoble xorgoble waa joogaa ciidan baa jooga ciidankaasu xiradooda iyo soonkooda waa ka shaqeeyaan wixii loo baahdo gobolka karkaar way ka howlgalaan way jidhaa ciidamada ama taliska guud joogaa inaysan qalab dhammaystiran ayaan haysan sida laajliga had iyo goor waxaa dhacda sida fadhiga boosaasoodoo kale iyo alxamdulilah in aan uga keenno xoojin ciidan aan ku xoojinayno haddii canshuur kicin noqoto haddii amniga sugistiisa xoojinteeda noqoto meesha hadda aan ku leeyahay canshuurta maalmahan waa la qaada wala aniga canshuurta shaqadeedu maaha laakiin halkii looga baahday ciidanka birmadku noocay doonta ahaatay obereeshinno ka baxsan degmooyinka ama gobollada hadday noqoto hadday noqoto xoojinta ilaa boosaaso meel kasta la joogo garoowe qardho meel kastoo la joogo waxay xoojiyaan dhanka cashuuraha dhanka si walba xoojin bay waxay u yihiin mobilis inay ugu shaqeeyaan dowlad goboleedka puntland waxaad ka warantaa taliye howlaha tababarka ciidamada halkeybay hadda marayaan waxaad iina sheegtay in degmada carmo uu ka soocdo tababar loo samaynayo ciidamada birmadka puntland marka hadda maxaad ka bedesheen hawlihii tababarada ciidamada iyo tayadooda intaba
hadda waa jidhaa dhowaan tirooyin la qararay gaar ahaan birmadku wuxuu ku lahaa tiro gaaraysa ilaa kontoneyo waa xaroodeen ciidankaasu tababarkuna wuxuu uga furmayaa oo looga iclaamiyey carmo insha allah muddo saddex bilood ah waxaan rajaynaynaa in ilaahay wax ay anfaca dalka iyo dadkaba laga soo baro iyaguna ay ka faa'idaystaan muddadaas ay tababarka ku jiraan waan rajaynaynaa inay isbeddel ama xoojin waxbarasho aqooneed ciidanka kontonka ahi ay nagu soo kordhiyaan insha allah dowlad goboleedka puntlandna way jirtaa degmooyinka gobolada tirooyin la siiyey sidoo kale iyagana xaroonaya marka tababarku halkaasu ka socdaa tababaro kale ee furan oo meelo kale ka socdaa way jiraan laakiin waxaan aaminsanahay ciidanka booliiska haddeer meel tababar uga socdaa waa carmo ciidamada kale puntland way badan yihiin meelo fara badanoo tababarada ka socdaan waa jiraan laakiin de anugu xog rasmi ah uma hayo
marka aan ka tagno taa puntland markaan eegno hadda magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa jooga wafdi ka socda laamaha ammaanka taliyaha ciidanka booliska jooga wafdi uu hogaaminayay guddoomiyaha baarlamaanka jooga marka waxaa la sheegay in ay xoogaa isdhintay tayadii ciidamada oo laleeyahay xitaa ciidamadii birmadka oo gaalkacyo joogay xoogaa gadood baa soo galay marka arrintaa maadaama gadood ka dhacayo xitaa la yidhi shaqadii shaqajoojinbayba sameeyeen bal arrintaa maxaad iyada faahfaaheen nooga iftiimin ka dhaa
sidaad og tahay adeer haddaan ka warqabtay haddii kale magaalada gaalkacyo ciidamo badan baa jooga ciidamada daraawiishta ahaa oo iyagu fadhiyo kala duwan degan baa jooga waxaa jooga sidoo kale ciidamada federaalka xaggeeda ka yimid hub badan baa yaal oo magaalada gaalkacyo sidaad ogsoon tahayba waa waa iska furin sida dhabta ah markii la sheego loo baahna marka magaalada gaalkacyood ciidamo la geeyo iyo afar technico la geeyo iyo lix technico loo dirayo magaalada gaalkacyood baaxad xoog leh oo ciidan hubaysan hadday noqoto gaadiidka gaashaaman iyo hadday noqoto ciidamada tan qalabaysan noocii doonaan haw fadhiyana magacyada doonaan iyagu ha kala lahaadeen laakiin u badan ama ku magacaaban rasmigooda ciidamada daraawiishta in iyaga la jiheeyo oo isku dhaf ciidan loo sameeyo hanaankii la mariyo bay gaalkacyo u baahan tahay gaalkacyo ciidan u diris uma baahna ilaa laga jahayo ciidamada jooga ciidanka birmadka atir waxbaa ka soo gadoodana dee saddex technica iyo afar technica annaga aan u dirna haddii meesha boqol technica taalla wax kama qaban karno waxaan u aragnay marka anugu waa tegey muddo haddeer bil laga joogo warbixinaha haddeer ama lagu tegay ama waftigu ka tegeen dadkii dowladda uga soo gudbiyey baan saraakiisha uga soo gudbisaan ka mid ahaa meesha awalna loo diray oo tagtay gaalkacyo waxay u baahan tahay ciidamada gudaheeda fadhiyada ku leh oo aan booliska ahayn ciidanka daraawiishta ah oo fadhiyada gaarka ah kala farfadhiya in loo sameeyo hanaanka ciidan isku dhaf in lagu sameeyo iyaga lana jaheeyo lagu jaheeyo waxyaabaha iyaga waajibaadka iyo meelaha ay xaqa u leeyihiin fariisimaha in looga dhigo intaa haddii aan la helin waxaa dhacaysa gaalkacyo lama sugi karo amnigeeda sida dad hubaysan oo qoryo iskala yaacayo kulli ciidamaanu nahay sheeganaya oo qaba dharka shibilka marka waxyaalaha noocaasa baa dhacay ciidanku gadoodna ma samayn mana soo gadoon mar haddii amnigii ay sugi lahaayeen ama meesha xoojinteeda u tageen ama ciidamo ka badan oo ka tira badan tiradii aan dirnay ay joogaan ama hadday noqoto xadadid hubka lala maraayo shaaracyada ay tahay cid kastaa inay hubaysan tahay oo qoryo sidato ciidamana ay sheeganayaan iyadaa waxay u baahan tahay in ciidamada fadhiyadeeda jooga la jaheeyo loona sameeyo hanaan isku dhaf ciidan ugu dambayntii taliye maadaama aad tihiin taliska ciidanka birmadka puntland waxaad ka warantaa bal dhaqdhaqaaqa ciidamada birmadka iyo xowlaha ammaan sugidda ay ka wadaan deegaanada kala duwan ee puntland meel kasta waa ka shaqeeyaan ciidan bulka meel kasta oo dowlgoboleedka puntland ah meeshay ka maqan yihiinna ifan hadday wax ka jiraan ama xoojina u baahato waa ku soo socdaan kama maqna marka ugu horreyntii markaan eego magaalada boosaasood habeen iyo maalin waa kaga hol jiraan waana magaalada ugu baaxad ballaaran ama ugu dadka badan ama ugu howlaha ugu badani mataqaanaa kiisaska u badan ay ka dhacaan had iyo goor waa ku guulaystaan way qabtaan wixii jira oo markaas dhaca dhacdadaas cusub sida ugu dhaqsaha badan ama sida ugu degdega badan bayna wax uga qabtaan meel kasta hadday noqoto waddooyinka dhaadheer oo xataa markaa ay ka baraaxan yihiin boosaaso oo kale waxay fadhiyaan fadhiga laageed wixii ilaa ka dhaca soona carma oo kale si degdeg siyaabi ugu gurmadaan alxamdulilah oo kale ay fadhiyaan soona degmada waaciya wixii ka dhaca ilaa dhahar soonankeedaas way u gurmadaan qardho kaley joogaan ilaa soona dangorayo inta udhexaysa qardho way ka gurmadaan xagga alxamdulilahna way u gurmadaan meel kasta sidaasaa ciidanka birmadku uga howlgalaa ma aha marka ciidanka birmadku mid hal meel ku kooban keliya maaha sidaas u howlgalaa ciidanka birmadku waa tahay aad iyo aad baa umahadsan tahay kaas waxaa taliyaha ciidanka birmadka dowlad goboleedka puntland oo maalmihii ugu dambeeyey howlo shaqo ku joogay magaalada qardho ee xarunta gobolka karkaar una